bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabna moonka door korona ee idaacadda raadiyo baydhabi ee sinhaygta dhugunsadayaal koonfur galbeed oo diyaargarowgii inka fuxooga badanaa inka jarta hadhowaayaawka dadkiilaha ka musaafuriyo somalilan xildhibaano ka degi in la markaleed laxtar xili dadka koonfur galbeed ah kujeeda ee kusugan booramo soomaaliya iyo bangiga adduunka oo kuwada hadaleen saamaynta cudurka korona ee dhaqaalaha soomaaliya kuwaladi akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan kudoor korona dowladda etoobiya oo wajahayta dagaal kale oo la galayta gobolka amxaarada akbar iyo turkiga oo diyaaraday dagaal ku dalbadi maraykanka barayse fayle dhegaystayaal weliba barayse sabtew taariikhda milaadiga weliba ay ka beegantaha sagaalka bili tobnaad sannadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hana qodobadii warkaan hiraabna muunka dor koronaya haddana ka dhowaadaa warkii hiraabnimo faahfaahsan barayse fayla dhegaystayaal dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba ay dijihaitee qorshigii shacabka somalilan yahe musaafuriyey deegaanadii lahan ka dhawaay lahaayee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulunyo inasku koyn guddigii gaarka hay ee magacii madaxweyne lafta gareen guddigaas weliba qorshii ahaynaa in dadkaas lahakaburiya hantadiyo iyo owlaadiyo markaas iyo hadeeran magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo nabadqaban waana lahakadaad guraya diyaaradaha dadkalanka talagalay koonfur galbeed iyo weliba markaas garab weydiistay wakiilada hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha localka ee ka howlgalow deegaanada si dadkaas lanku gurmada islamarkaana deegaanadiio lahanka dhawaaya dhinaca kale guddoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin axmed biikole weliba magacaabay guddi markaas ka shaqeey doona hadhawaayowka dadkaas biikole ayaa la dardaarami guddigii use magacaabay
aad aad ka faraxsanaa booqoshada masuulaha gudoomiyaha baarlamaanka xafiiska heye booqdi maama shamsa farxad weyn aada eeta saacado meelanahay sagaal saac iyo afartan iyo sideed daqiiqata oo nin xafiiska fadhiinay aad ka shaqeyso yani ninka koyti kormeer iyo booqosho aad aan ka faraxsana yani waxaa weye waa wadaniyad i shaqa la fuliyaw oo muhiima howl dowladeed shaqooyinka laisku fadawcita unataway maama gudoomiye kusumantaan fadhiynay una weli sacdon fadhiyna oo weli guryaheena ninbana qadayna inta koolka haynay weeray gudoomiyayaashii xaafadahaas tobanka xaafadood iyo wariyihii iyo meelalaaysu muxuahay mas-uuliyiintii kale muxuahay gudoomiye ku-xeenadii degmada in diyaar garowna dadkii laharaafi oo soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed oo yani mxuahay tacdi lakusuubi yani mxuaha in diyaar garowna hadhowayna way ku talinay in guddi magacaawno guddigai hatan fadhiynay mxua magacaawada sacdan adna yani mxuahay ilaahay baa ka sheenay ninkoyti eedna ka faraxnimada ninkoyti waan weherkii dhawaynay xafiiskeyga maayarka xafiiskiis way rajeyna dhammaanteen waxaan yani muxuahay dadaalka yani roorkan ka jarna waa dadweynaha muxuahay koonfur galbeed oo dhaxad dhibaatay oo jirkaa ka jara si la sharafa lahay la dhawaay lahay inaan macnaa muxuahay diyaar garowna yaa yaa ka jarni
somalilan iyo weliba si qasab ee gobolka sool iyo hankusaartay dadhakujyada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya saddeedii ilaa iyo afartii oktoobar ee sanadkun bilowgii shay weliba taas ku dhalatay hadalhayn iyo in maamulkaas cambaarin xoog lala kulama kureed markii dad ganacsatee iyo dad markaas deganaya deegaanka si qasaba iyo hankuburiydii magaalooyinsho madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen weliba uuse magacaabay guddi ka shaqeeyow sidii dadkaas lahandhawaay lahaaye guddigaas iyo weliba oderana magaalada gaalkacyo welibana la kulameyna mas-uuliyiinta maamulkaas iyo hogaanka bulshada koonfur galbeed ee ku nool gobolkaas xildhibaano ku tirsan baarlamaanka maamulka somalilan yo weliba codsaday in dadka hakujyada koonfur galbeeda ku sugan boorama iyoona lantar xilna wasiirka xildhibaan ku tirsan baarlamaanka somalilan iyo xaqiijiyey in somalilan iyo kaxadgudubtii in dad hakujyada koonfurta soomaaliya deganaya magaalooyinshe iyo tarxiila xildhibaan maxamed abiib oo ku tirsan golaha wakiilada somalilan yaa xaqiijiyey in ceeb iyo fadeexad ka dhalatay dadkii sida qasabka hayee gobolka sool laanku musaafuriya weliba xaqiijiyay in dastuurka somalilan ha ku horjeeda tallaabada xukuumaddiiyo qaadi taasi oo sumcad dooro ka dhaliyiday maamulkaas yeedhi xildhibaankii ankabaaqi maamulshay intii marna lan aqbalnaa in markaleed laha musaafuriya dad kale oo muslimiina oo ku nool deegaanadaas weliba codsiin diray shacabka ku nool magaalooyinkaas intii aqbalnaa in dadkii ehelka haayay markaleed laha musaafuriya somalilan iyo weliba dhowaa magaalada laasacanood iyo ha ku saartay ku dhowaad lama kun oo qofood ayay ka sheegday in falalka amni dare ee magaalada laasacanood qeybyo ku haayeen wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba aalada fogaan aragga ku qeyb galay kulan muhiim oo ku saabsanaya horumarinta maaliyadda waddanka wasiirka iyo weliba kulan la qaaday ku-xigeenka bankiga adduunka ee qaaradda africa geedka weliba kulan muhiima oo natiijaha kabatili qaadaday madax sarsare oo ku tirsan banka adduunka oonka sareeya xubnoosho weliba kuwada hadlanay dhaqaalaha waddanka weliba wasiirka kulankaasi laka weydiiyey su-aalooyin ku saabsan maaliyadda dalka iyo saameynta cudurka koroonaha kawaladi waddanka weliba diiradduuna saarnay dhammaystarka hanaanka reedan habayowka maaliyadda dalka iyo sidii markaas taageeronan kala lahaynay bankiga adduunka markii saameynay waladii covid nneteen dhaqaalagan yeedhi wasiirka qoraal kooban usaadhiki bartis facebook u k iyo weliba kunagatay weliba kunagatay liiska iyo horeyinka dartii soomaaliya eero dowladda u k iyo weliba xaqiijida in soomaaliya kuma nagatay afartii todobada dal ee laku saari liiska cas ee safarka iyadoo taas kooyaasa kureed markii dal kooyaasa lanka baahanaya intii oo kara intii la karantiila toban maalmood go-aanku yaa weliba markii hore laha kurogay laxkamayooka covid nneteen soomaaliyana weliba markii hore laka daray dalalka markaas cudurkaas aafaya go-aanku yaa weliba weliba deeray golaha wasiirada u k weliba haddii soomaaliya laka daray dalalka markaas cudurka lankakabaarana waliba markaas soomaaliya kuma nagatay dalalka ee cudurkaasay halistan kahayna sida latin america safaaradda u k ee soomaaliya welibay hadhawaaytay go-aanka u k oo ku saabsan in soomaaliya qeyb ku nagatay dalalkan safarkor u k u k iyo weliba sidoo kale sheegday in dadka soomaaliyeed in dadka soomaaliya kukoyow inay baahanayna cadeyma oo ee talaalka cudurka covid nneteen inkastoo badanaa dadka hagalow inkastoo dadka kukoyo soomaaliya ee in dad markaas hamari baaritaankii lanka tala gali sida dowladdii xaqiijadii meelo warkaasi dhegeystayaal siin kukoyahay hiraabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhaba ciidamada ciidamada ethoobiya iyo xulafada iyo weliba weerar dhinig irkeeyo ka qaadana mucaaradka tigrey ee ku sugan gobolka waqooyiga ee amxaarada sidii ay sheegday ila wareejiya wakaalada wararka royters la hadle weerar kun iyo weliba kudhay dhowr meelood oo kayaala gobolka amxaarada khamiistay ilaa jamaadi sidii oo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ku sugan goobta weerarkaas iyo sii kororay kureed markii xubno ku tirsan dagaalyahanada tigrey miilo ku dhuumaalaysadaaye warbixintan iyo waliba kooyase kureed markii ra-iisul wasaare abiy axmed landhaariya hogaanka dalkaas oo is hogaamiyi doono shanta sana dareerta weliba uuse ballan qaaday weliba us eray sharafta etoobiya gorgortu maka galaana weliba markaas la dagaalamaana shaqsi kasta oo ka horjeeda nabadgelyada dalal badan oo caalamka ku sugan yaa cambaareeya kureed markii ra-iisul wasaaraha tumiyo kow bilood tumiyo kowkii bilood ee lahadhaafi waqooyiga dalkaas dadkii ku noolay dagaal la gali wakiilka gobolka amxaarada saraakiisha federaalka iyo militariga iyo diidinti oo ku hadalan bilowga dagaalka gobolkaas dagaalka tigrey iyo bilowdii novembar sanadkii lahadhaafi kureed markii ciidamo abiy axmed si degdega kuqabsaden ku qabsadeen gobolka tigrey kureed tigrey iyo haruwaal celiidi waliba markaleed ay qabsatay jong magaaladii dagaalkunya waliba walaak dagaalkunya waliba sababay burbur xoog leh baabahante iyo in dad walban galabsana dhimadan qaarna dhaawacman macaluul ha wajahdi gobolkaas waliba jare warar sheegahaya in dagaalka markaleedka qarxa doona gobolkaas usnagda doona koosaamee xoog leh waalada doonasado xog uruurin la sameeya turkiga waliba ku codsaday mareykanka intiisa kugada ilaa afartan diyaaradood dagaalka nooca longorodow f mins tumili iyo weliba ku dhowaad siyeed qalab oo laka casriyayo diyaaradaha dagaalka xukuumadda ankara waliba ee fadahayta intii casriyayta ciidanka irka kureed markii mareykanka uusa diidi diyaaradaha dagaalka noocan noociinka dambeeyay ee f mins soddon iyo shan kureed khilaafaad ha dhexgali lamaada waddan codsiga mare codsiga turkiga iyo weliba marahaya heer bilow eh walibana markaas ambaahanya intii ansixida wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka iyo weliba kongareeska telefishinka n t v ee turkiga iyo xaqiijiyay in diyaarado iyo qalabkan iyo dalbadii xukuumadda ankara kaha doonta beesideerasa tumun bilyan oo dollarka mareykanka turkiga weliba horeen codsaday in la kugada ilaa iyo boqol diyaaradood oo ee nooca f mins soddon iyo shan balse weliba laka saaray barnaamijkaas balse weliba barnaamijkaas laa ku saaray sanadkii lamaada kun tumi iyo sagaalkii kureed markii ee ushagadadii hubka gantaalada ee oo ruushka lakafar sameeyay olongordow s mins afar boqol mareykanka iyo turkiga weliba kuwada tirsiyin gaashaanbuurta neto sanadkii inkada dambeeya weliba markaas ha dhexgalay khilaafaad hoosaade oo ha ka bilaawday colaada syriya iyo xiriirka markaas ankaraya lawalati moscow taas oo sababtay in xiriirka mareykanka iyo turkiga madmadow ha dhexgala dadka kafaaloodo arrimaha gaashaan arrimaha gaashaanbuurta weliba xaqiijanaa in kongareeska mareykanka an sahlantantiis ogolaada in turkiga lakagada diyaaradaha uusa dalbadi inkastoo mareykanka ankadigii turkiga hagadadowka hubka ruushka lakafar sameeya madaxweyne ordogan iyo toddobaadkii hor weliba isa muujay intii markasta kugada doonu hub ku safar sameeya ruushka xukuumadda ankara ayaa weliba waxay xaqiijiday intii ay fadahaytay in maamulka baydan iyo anmuujad xiriir saaxiibtinimo oy hanagda xiriirkii markaas xumaadi sida iyo sidii daabacdii jariirad laka magacaabo farberks ee ciidanka turkiga ciidanka irka ee turkiga iyo weliba haysade haddii sida la sheegay lama boqol oo ee diyaaradaha dagaalka olongordow f mins tumi iyo li warkii dhugun sidayaalisan kula darartan raadiyo bay dhabantan inkeegintanu kulmaan war kun war lamida ammaano allah
radio baydhaba